duhur wanaagsan waxaad kusoo dhawaataan warka duhur ee reediyo dalsan qodobada wararkeena kuwooda ugu door karoona waxaa ka mid ah
ganacsade maxamed cajiib oo loo doortay xildhibaan ka tirsan golaha shacabka soomaaliya
guddiga hirgelinta doorashada golaha shacabka ee gobolada waqooyi oo maanta muqdisho ku doortay saddex ka mid a kuraasta golaha shacabka ah
shir looga hadlayay qorshaha ay ciidamada xoogga dalka kula wareegayaan amniga guud ee dalka oo maanta ka qabsamay gudaha dalka masar
saadaq john oo loo doortay xildhibaan ka tirsan golaha shacabka madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hirshabeelle oo beeniyey in ciidamada la geeya beledweyn lagu boobayo doorashooyinka dalka
shir looga hadlayay qorshaha ay ciidamada xoogga ay kula wareegi lahaayeen amniga dalka oo ka dhacay dalka masar
dunida inteeda kale akhbaaraadka aad ku maqli doontaan warka duurna waxaa ka mid ah
madaxweyne bayden oo uu hanjabaad culus hawada u mariyey madaxweynaha dalka ruushka
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
intaasi waxay ahaayeen qodobada wararkeena kuwoodii ugu door karoona iminkan waxaad kusoo dhawaataan warkii oo faahfaahsan
aynu ku bilownay waxaa maanta magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug ka qabsoomay doorashooyinka qayb ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ganacsade maxamed cajiib oo ka mid ah xildhibaanada u tartamayay ka mid noqoshada xildhibaanada kooiyo tobnaad ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta magaaladaasi lagu doortay wariyaheenna xuseen washington ayaa qodoboreedka neegaya magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug ayaa waxaa maanta oo khamiisa ka dhacday doorashada kuraas ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka kow iyo tobnaad ee dowladda federaalk soomaaliya doorashada kursiga ugu horreeya ee maanta ka dhacday magaalada dhuusamareeb ayaa waxaa ku soo baxay saadaq cumar xasan saadaq john oo ahaa taliyihii hore ee ciidanka booliska gobolka banaadir iyadoona doorashadaas ay ku soo baxay kursiga tirsigiisu yahay hob laba boqol sideed waa afartan iyo sideed waxaana taliyihii hore booliska gobolka banaadir doorashada kula tartamay musharax cabdulaahi xersi diirshe ergo gaadhaysa boqol ergo ayaa u cadaysay doorashada islamarkaana waxaa saadaq cumar xasan john u helay codod gaaraya siddeetan iyo kow cod halka musharaxii la tartamaya isna ee cabdulaahi xersi uu helay toddobiyo toban cod waxaana hallaabay laba cod sida ay ku dhawaaqeen natiijada guddiga doorashada galmudug wafdi ka socda dowladda federaalka gaar ahaan guddiga doorashooyinka heer federaal iyo kuwa dowlad goboleedka galmudug ayaa goobjoog ka ahaa doorashadii maanta uu ku soo baxay taliyii hore ciidanka booliska gobolka banaadir saadaq cumar xasan john iyadoona doorashadiisa ay sidoo kale ay goobjoog ka ahaayeen xubno kale oo ka tirsan maamulka galmudug sidoo kale doorasho kale oo maanta ka dhacday magaalada dhuusamareed ee caasimada galmudug ayaa waxaa ku soo baxay ganacsade maxamed ibraahim cali cajiib waxaana doorashada kursiga uu ku guulaystay hob lixdan iyo afar iyadoona doorashada uu kula tartamay musharax lagu magacaabo cabdulaahi iimaan afrax waxaana doorashadii ka dhacday magaalada dhuusamareeb ee uu ku soo baxay ganacsada maxamed cajiib uu helay cod gaaraya siddeetan iyo sagaal cod halka musha waa sagaashan iyo siddeed cod aniraade halka musharaxii la tartamay ee cabdulaahi iimaan isna uu helay laba cod oo keliya sida ay ku dhawaaqeen natiijada guddiga doorashada maamulka galmudug
oo helay sagaashan iyo siddeed cod cabdulaahi iimaan afraxna wuxuu helay labo halkaas ayay noogu soo dhammaatay kursiga nambarkiisu yahay hob haatanna waxaan saaranayaa heesta calanka
sidoo kale magaalada dhuusamareeb ayaa waxaa haatan lagu soo gabagabeeyey doorashada kursiga tirsigiisu yahay hob sagaashan iyo lix waxaana ku tartamay laba dumar ah oo kale ahaa kaali axmed geeriye iyo xakiimo xirsi cali waxaana doorashada tartanka ka tanaasushay xakiimo xirse cali iyadoona cod gacantaaga loogu cedeeyey musharax kaali axmed deeriye waxaana u codeeyey sagaashan iyo lix iyadoona aysan jirin cid ka aamustay waxaana sidaas ay ku noqotay xildhibaan ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka kow iyo tobnaad ee dowladda federaalk soomaaliya maamulka galmudug ayaa waxa uu si dardar leh u wadaa qabashada doorashada kuraas ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya
guddiga hirgelinta doorashada golaha shacabka ee gobolada waqooyi ayaa maanta muqdisho waxay ku doorteen saddex ka mida kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya guddiga hirgelinta doorashada golaha shacabka ee gobolada waqooyi ayaa maanta waxa ay dugsiga tobabarka jenaraalka ahi ee magaalada muqdisho ku doorteen saddex ka mida kuraasta golaha shacabka kursiga koowaad ee hoob laba boqol afartan iyo afar ayaa waxaa ku tartamay kaltuun xayir jaamac iyo siciid maxamed maxamuud waxaana kursiga ku guuleystay siciid maxamed maxamuud kadib markii ay tanaasushay kaltuun xayir sidoo kale kursiga labaad ee hoob soddon iyo toddoba oo ay horey ugu fadhiday hudda axmed cali ayaa waxaa ku tartamay marwe ifraax maxamed cawad iyo sidoo kale marwe caashe cabdulaahi warsame diiriye balse marwe ifraax maxamed cawad ayaa kursigaasi ku guulaysatay kadib markii ay tanaasushay islamarkaana ay tartankaasi ka tanaasushay caashe cabdulaahi naali sidaasina waxaa kusoo baxay marwe ifraax ayaa wuxuu qorshe u ahaa inay maanta ay ku tartamaan cabdulaahi cabdiqani ibraahim iyo sidoo kale ismaaciil cabdiraxmaan sheekh bashiir balse waxaa kursigaasi kusoo baxay mar kale ismaaciil cabdiraxmaan sheekh bashiir kadib markii uu tanaasulay cabdulaahi cabdiqani ibraahim
dhanka kale haddii aynu eegnana shir looga hadlayay qorshaha ciidamada xoogga dalka ee siday kula wareegi lahaayeen amniga guud ee dalka ayaa waxa uu maanta ka qabsoomay gudaha dalkaasi masar wariyaheenna cali aadan axmed ayaa qodoboreedka neegaya
wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee xukuumadda xilgaarsiinta maxamuud cabdi xasan iyo safiirka dowladda soomaaliya ee masar ahna wakiilka joogtada ah ee urarka jaamacadda carabta danjire eliyas sheekh cumeer ayaa soo xiray kulan looga hadlayay qorshaha ay ciidamada xoogga dalka kula wareegi lahaayeen amniga guud ee soomaaliya oo ka dhacay dalka masar agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya xasan maxamed saciid oo ka mid ah guddiga farsamo ee ka shaqaynaya qorshaha ay ciidamada xoogga dalka kula wareegayaan ammaanka dalka ayaa sheegay in ay la kulmeen xubno ka socda beesha caalamka oo takhasus u leh arrimaha xasilinta maalgelinta iyo tababarada ciidamada agaasime xasan maxamed ayaa sheegay inay xubnaha ka socda beesha caalamka ugu warbixiyeen heshiiska ay la gaareen amisom iyo habka ay ciidamada xoogga dalka soomaaliya ay howsha ula wareegi doonaan ugu dambayntii agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya xasan maxamed saciid oo ka mid ah guddiga farsamo ee ka shaqaynaya qorshaha ciidamada xoogga dalka ay intaasi ku sii daray markaasi inay wadaan sidii dhaqaalo iyo taageero loogu heli lahaa fulinta barnaamijkan
madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa waxa uu beeniyey in ciidamada la geeyey beledweyne lagu boobayo doorashada suleymaan alcadaala ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hirshabeelle yuusuf axmed xagar yuusuf abageed ayaa si kulul ugu jawaabay hadalkii kasoo yeeray siyaasiyiinta warkacayay wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya karnaal mukhtaar kuwaas oo kasoo jeesay ciidamada shalay dowladda soomaaliya ay geysay magaalada beledweyne yuusuf dabageed oo warbaahinta kula hadlay beledweyne waxa uu sheegay in siyaasiyiintaasi ay yihiin kuwo kuraas raadis ah islamarkaana uu hadli karin dadka reer hiiraan waxbana aysan u qaban karin sidoo kale waxa uu hadalkiisa intaasi ku sii daray in ciidamadii shalay dowladda ay geysay beledweyne ay iyaga dalbadeen si ay ula dagaalamaan kooxda al-shabaab ugu dambeyn madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hirshabeelle yuusuf axmed hagar yuusuf dabageed ayaa beeniyey in ciidamadaha la geeyey beledweyne in loo geeyey boobka doorashada golaha shacabka doorashadana doorashada daala magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan
weli waxaynu ku guda jirnaa arrimaha la xiriira beledweyne dhanka kalena haddii aynu eegno xildhibaan daahir amiin jeesu oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa markaasi sheegay in ciidamada la geeyey beledweyne ay yihiin kuwa xilligan ay u baahan tahay maadaama magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ay qayb ka tahay magaalooyinka markaasi la doonayo in markaa ay ciidamadu sugaan amniga guud maalmihii ugu dambeeyay halka waxaa ka dhacayay banaanbaxyo rabshado wata kuwaasi oo ay dhigayeen dadka shacabka ee ku dhaqan deegaanadaasi gaar ahaan deegaanka magaalada beledweyne ujeedkana ahaa inay kaga soo horjeedeen in madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali guudlaabe uu markaasi tago magaalada beledweyne xildhibaan daahir amiin jiiso uu sii hadlayna waxauu yidhi
hadlo sida aad ka warqabtaan magaalada beledweyne waxaa tegay shalay ciidamo shalay ciidamo ciidamada shalay tegay waxaa ka hadlay dad mas-uuliyiin ah dabcan fahamku bilo aadanka isku mid ma aha arrintaasaan rabaa inaan aan ka hadlo walaalihii mas-uuliyiinta ahaa ee hadline aan haddii aan karaayo aan ugu aqli celiyo waxyaabaha iyo baahida ka jirta gobolkaas iyo gaar ahaan magaalada beledweyne sida walaalayaal aada la socotiin magaalada beledweyne waa magaalo madaxdii gobolka hiiraan waan ogahay inuu kacdoon iyo muxuu ahaay tabasho ay jirto waan ogahay in muxuu ahaay amni xumo oo muxuu ahaay cadowgii ay soo kubaareeyeen ay ka jirto laakiin haddana mas-uuliyiinta shalay ka hadlay runtii ma dhihi karo si waaqaci ah oo mas-uuliyad ee ku jirta ayay ugu hadleen sababtoo ah ayadoo intaasoo dhan ay ka jirto gobolkii inay doorasho ka dhacda shan iyo labaatan xildhibaan doorashadooda inay ka dhacda aan rabno shabaab magaalada ay soo kubaareeyeen madaxweyne ku-xigeenkii hiirshabeelle oo mas-uulkii gobolka hiiraan markii la yidhahdo gobolka hiiraan ninkii ugu sarreeye ahaa ciidamo aas codsaday ou leeyahay ciidan taakulaha nala siiyo si magaalada iyo hareeraheeda loo aslaaxiyo in intaasoo mas-uuliyiin intay isugu timaado ay ka hadlaan oo ay weliba ku cambaareeyaan oo ay weliba yidhaahdaan muxuu ahay kacdoonkaa loo adeegsanayaa doorashadaa loo adeegsanaya in lagu booba la rabaa anigu sax ila maaha mas-uuliyiinna ila maaha walaalayaal gobolka waa la wada degan yahay dad badan iyo mas-uuliyiin badan baa degan waxaa fiicneed intaad beel ahaan isu raacin inaad na wacdiin oo aad tiraahdiin war waxaanaa jireen sideen wax ka yeelnaa inaad na tiraahdiin oo aan marka hore isku aqli dirsanno ayaa fiicneed runtii arrintaas ayadaa waa idiin sheegtay waxaana leeyahay magaalada ciidan way u baahantay weliba ciidanka hadda la geeyay ciidan ka badan ayay u baahantay sababtoo ah walaalayaalow sidaad ka og tihiin idinkaba aad ka warqabtaan eelaboorkeenna markii roob uu doo
intaas aynu kaga gudubno warbixintaas daahira manjeeso faahfaahino dheeraada ayaa waxa ay kasoo baxayaan dil ka dhacay degmada abgooye kooxa hubaysan ayaa maanta degmada abgooye ee gobolka shabeellada hoose waxa ay ku dileen nin oday aha oo ka mid ahaa dadka ku nool degmadaas iyaga oo la sheegay in dilka kadib ay goobtaasi isaga baxsadeen ninka la dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray rabiaa u naxariistee sheekh nuur sayid cali waxaana la sheegay inuu ka mid ahaa irgada doorashada xildhibaanada golaha shacabka waxaana lagu dilay xaafadda baalguri ee degmada afgooye ciidamada ammaanka ee degmada afgooye ayaa waxay tageen goobta uu dilku ka dhacay iyagoo sameeyey howlgal baaritaana hayeeshee aysan ku guulaysan inay gacanta kusoo dhigaan dadkii ka dambeeyay dilkaasi oo markii ay dilka geysteen kadib halkaasi isaga baxsaday
halka warkaasi duuraad kala socotaan waa raadiyaha dalsan ee magaalada tini muqdisho markana haddaan eegno akhbaraadka soomaalida ka baxsan madaxweynaha dalka mareykanka joe biden ayaa ah hanjabaad waxa uu markaasi culus hawada u mariyey dhigiisa dalka raashka faladimir putin xiriirka ka dhexeeya dowladaha mareykanka iyo raashka ayaa sii xumaanaya iyadoona laga cabsi qabo in ciidamada labada dal ay isku fara saaraan dalka ukrein haddii ciidamada ruushka dalkaasi ay duulaan ku qaadaan waxaa sii kordhaysa walaaca wadamada yurub iyo maraykanku ay ka qabaan ciidamada xukuumadda moscow kuwaasi oo ay soo dhooftay xadka dalka ukrein waxaana lasoo dhigay marka ama laga digay in raashku ay weerar ku qaadaan dalka deriska la ah madaxweynaha dalka maraykanka joe biden ayaa sheegay in cawaaqib xumo laga filan karo haddii madaxweyne putin ciidamadiisu uu ku amro inay ku duulaan waddanka ukrein joe biden ayaa sidoo kale hanjabaad waxa uu hawada u mariyey dhigiisa raashka isagoona sheegay inay cunaqabateen adag ay saari doonaan duulaanka ay ku qaadaan dalka ukrein haddii ciidamada ruushka ay sidaasi sameeyaan dowladda raashka ayaa marar badan beenisay in ay duulaan ku yihiin dalka ukrein waxaana ruushku walaac ay ka muujinayaan ciidamada nahto ka socda ee lasoo dhoobay xadka dalka ruushka
guud ahaan intaas ayaan jecelnahay inaynu kusoo gabagabayno war waxay dalkii daafaca caalamka inaga soo gaaray oo aad ka dhagaysanayseen radio dalsan sakaafa iyo nasteexaa dulqaadir ayaa idinla socodsiinayay waadna ku mahadsantihiin la socodka ila jaanqaadka ah warka dahuur ee radio dalsan
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel